wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax gudoomiyihii golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif oo ku dhawaaqay inuu iska casileeyey xilkii iyo sidoo kale xubinnimadii golaha wakiilada somalilan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo xarigga ka jaray xarun cusub oo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayay ka furatay magaalada dhuusamareeb maxkamadda ciidamada qalabka sida ee somalilan oo sagaal sano waa sagaal sano oo xabsi ah ku xukuntay xubin ka tirsan al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo gaargaar ah ka wada dalka jabuuti uu kaga qaybgelayo shirkaygaan hooyo sababsatay gacanta wiilkeeda oo lagu aasay qabuuraha magaalada kismaayo wararka dabaddana waxaa ka mid ah sacuudiga oo sii xoojinaya iskaashiga shiinaha iskana indhatiraya walaaca reer galbeedka iyo rumaaniya oo u yeeratay safiirkeedii u fadhiyey kenya islamarkaasna raalligelin ka bixisay kadib markii uu dadka afrikaanka ah la barbar dhigay daanyeero
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo oo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labaiyo tobanka juun sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subaxaadana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsanna gudoomiyihii golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliifa axmed ayaa waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iska casilayay xilkii uu ka hayay guddoonka iyo sidoo kale xubinimadii golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif oo shir jaraa-ida qabtay ayaa waxa uu faahfaahin kaga bixiyey sababaha keenay inuu isaga soo goosto somalilan sidoo kalena uu kusoo biiro xooga s c isagoo sidoo kale faahfaahin ka bixiyey arrimo dhowr ah oo ku aadan go-aankii uu qaatay ee uu isku soo dhiibay xooga s a c gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliifa ayaa waxa uu arrimahaasi ku faahfaahiyey shir jaraa-id uu qabtay wakiilada ee somalilan ee aan hayay labadii sannadoodii ugu dambaysay waxaan caddaynayaa oo kale inaan ka tegey xilkii xubinnimada golaha wakiilada ee iyadana aanu hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanku ii doorteen iyagana inaan ka tegey inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ka baxay xisbigii wadani ee aan ka midka ahaa dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa arrintaa iyada ah waxaan leeyahay waryaadha kala quusanaya qabama wala'ada gaarigan feidhka ah waxaan ku wareejin doonaa insha allahu tacala marka lasoo dhiso maamulka s s c khaatumo insha allah waxaan jeclahay maanta inaan halka kan kaga hadlo dhowr arrimood oo koobkooban arinta ugu horeysa ee aan raba inaan ka hadlaa waxay noqonaysaa qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee adduunka ama security councilka oo aan jeclahay inaan soo dhaweeyo aada u soo dhaweeyo dowrkii ay ka qaateen iyo dadaalkii la geliyey dhibaatadii ka dhacday magaalada laascanood iyo weerarkii bahalnimada ahaa ay ku soo qaadeen ciidamada somalilan sidii ay u qiimeeyeen iyo jawaabtii ka soo baxday aad baan usoo dhaweynaya waxaan kaloo jeclahay inaan halkan ka cambaareeyo jawaabtii ka noqotay maamulka somalilan oo aan ahayn mid ku habboon marka koowaad weli waxay daba socdaan arrimihii ay caadaysteen ee ahayd dadka deegaankan inay ku eedeeyaan waxaanay geyin oo ah inay halkan ka dagaalamayaan argagixiso oo ay mar labaad ku soo celiyeen iyo mar saddexaad iyo mar afraadba arrintaas waxay ku dareen in ay difaacayaan amniga gobolka ayna dagaalkan wakiil kaga yihiin dalal ku yaalla geeska oo aynu darisnahay arrintaa iyada ah oo iyaduna meelka dhac ku ah waddamada deriska ah oo aan hubo inaanay dagaalka bahalnimada ah wakiil kaga ahayn muddadii ay jirtay somalilan iyo intii uu burburkii dowladda dhexe soomaaliya dhacay ma jirto wax fal argagixiso ah oo ka tegay deegaankan sool sanaag iyo cayn oo lagu waxyeeleeyey waddamada deriska ah laakiin waxaa dhacday taa beddelkeeda laga soo bilaabo dhowr iyo sagaashankii ilaa iyo maanta in badan oo ka mid ah falal ka dhacay waddamada jaarka ah inay ka gudbeen dhinaca somalilan ee ay degaan beelaha iminka sheeganaya inay difaacayaan waddamada jaarka ah iyo xasiloonida gobolka arrintaasi runtii meelka dhac bay ahayd waxaa kaloo meelka dhac ahayd inay ku eedeeyaan xubnaha security councilka iyo bulshada caalamku inaanay haynin xog ku filan oo go-aanka ay ku qaateen xog la-aan taasina waxay muujinaysaa inay aada u yaraysanayaan ama indhaha uga lalinayaan bulshada caalamka oo haysa xog dhaba ayna yimaadeen saxaafadda caalamiga ah halkan ay yimaadeen cid ka socota lanqayrta casiga caalamiga ah hay-adaha xuquuqul insaanka iyo wariyayaal madax bannaan intuba arrintaa iyada ah waxaan leeyahay waxay noqonaysaa uun dhibkii iyo dacaayaadkii beenta ahaa ay hore u caadaysteen maamulku oo ay weli ku daba jiraan oo ay ku qarinayaan burburka iyo dhaawaca weyna ay u geysteen dadka deegaankan oo ay ku barakaceen in ka badan laba boqoloo kun oo qof ay ku dhinteen shan boqol oo qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan laba kun oo qof lagu dumiyey dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha iyo adeeggii guud ee uu gobolku lahaa dhammaantood hadday noqonayso cusbitaallo hadday noqonayso masaajido hadday noqoto goobihii waxbarashada iyo goobihii kale ee adeega intaba ay ku dumiyeen ay ku qarinayaan falal dembiyada ay ka geysteen gobolkan ay ka geysteen aad iyo aad baan uga xumay arrintaa iyada ah waxaanan jeclahay oo aan rajaynaya oo aan bulshada caalamkana ugu baaqaya inay soo bixi doonaan aan ka rajaynaya tallaabooyin waxtar leh oo wax lagaga qabanayo dadkii geystay xasuuqah oo ay ugu horreyso falkii toddobiyo labaatankii bishii disembar ka dhacay
codkaasina waxau ahay gudoomiyihii golaha wakiilada somalilan kaasoo si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu iska casilay xubinnimadii uu ka ahay xisbiga wadani ee somalilan sidoo kalena waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababaha keenay inuu isku soo dhiibo xooga s c markaana haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor waxauu xariga ka jiray xurun waa xarun cusub oo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay ku yeelanaysa magaalada dhuusamareeb waa madaxweynaha iyo sidoo kale mas-uuliye kale ayaa ka qayb galay xariiq jarka waxaana hay-addu ay haatan xarumo ku yeelatay dhowr maamul goboleed ay kamid yihiin jubbaland iyo sidoo kale galmudug iyadoo kismaayo horey kaga furatay xarun sidoo kalena xaruntan kale haatan ay ka furatay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug madaxweynaha ayaa halkaasi khudbad ka jeediyey
qof kasta oo kasoo qayb galay munaasabadan darajadiisii magaciisaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu galabtayna farxad kale ay noo tahay inaan halkan ku xari jarnay xaruntii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda galmudug waxaan halkan uga mahad celinayaa runtii si weyn hay-adda uu hogaaminaya agaasimaha guud ee hay-adda master cabdul sida sharafta badan oo uga soo jawaabay codsigii iyo dalabkii aan u gudbinay weliba sida dhaqsaha loo hirgeliyey xaruntii aada iyo aad baan uga madcelinayna guud ahaan hay-adda gaar ahaan agaasimaha uu hogaaminayay dadaalkaas iyo hirgelinta hay-adda xarunteedii laga hirgeliyo caasimadda dowladda galmudug ee dhuusamareeb waxaan leenahay iyaga sime adiga hay-addaada waa mahadsan tihiin sidoo kale waxaan umahad celinaynaa deeqbixiyaashii gacan ka siiyey hay-adda dhismaha xaruntan iyo sida aada iyo aadka u qiimaha badan waxaan sidoo kale umahad celinaynaa dhammaan madaxda sharafta leh ee nagala soo qayb gashay xildhibaankaa sheegay wuxuu yidhi laba maalmood aan joogno xarig jare iyo howl baan ka bixlaana kuwo kalena oo soo wadnaa insha allah runtii waa mid kamid ah hiigsigii iyo himilooyinkii aan lahayn xaruntani oo muhiimad weyn u leh bulsho weynta reer galmudug servicekii loo safri lahaa meelo kale loo aadi lahaa runtii ay ku bixi lahayd ama qarash ku bixi lahaa ama duruufo adag loo mari lahaa halka maanta waxaa la keenay adeegii oo yaalla degmooyinka oo dhan ee weliba caasimadda kaliya aan ahayn caasimadda xaruntiia ka furan ee dhammaan degmooyinka galmudug laga hirgeliyey servicekii adeegii loo baahnaa inuu meeshiisa lagu helo runtii muhiimad weyn bay leedahay inta baahi ku xiran isu sheegi mayneed ee dukumentiyada iyo qeybaha ay ka kooban yihiin iyo sida ay markii la safro oo dee ugu yaraan muqdisho loo aado haddee hawl weyn baa lagala kulmaa ama dee wax badan baa laga maraa marka horta agaasime hawl badan oo laydin soo mari jiray waa idinka raysanaa xarunteedaan ku haysanaa wax walba maanta waa safarkii waa laydinkaga raysta waxaan leenahay runtii meel aan joognoba dadka reer galmudug ididiilo weyn iyo horumar weyn iyo hawl aan kala gool lahayn baa u socota noo socota in badanna waxay nagu jirtaa qorshaha weli himilooyinkeennii iyo hadafkeennii ma aynaan wada xaqiijin badan boo kamid aan xaqiijin doonaa insha allah xaruntanina waxay noo tahay meelaha aan ku taamaynay sidaan hore u sheegnay oo wax badan nagu fadhisa sidoo kale degdega iyo xawliga ay ku socoto galmudug qof kastoo reer galmudug waxaan rabnaa inuu doorkiisa ka qaato meeshiisa xeel iska saaro wax un uu leeyahay wax un uu heli karaa contributionkiisa uu ku beeriyo hadal ha ahaato wax wanaagsan ha ahaato wax ha noqoto maalgashi ha noqoto qaab kasta oo aan qof nacfi kulahayn ama uusan wax ku gelin ma jirto bulsha weynta reer galmudug waa ujeedaan socodkayaga iyo hawshayada insha allah waxaan rabnaa qof waliba inuu tiisana ku darsado insha allah noocay doonta ha ahaatee looma tiri karo inta qaybood looga qaab looga qayb qaadan karo horumarka wax la tiri karo maaha waxaan rabnaa qof aan wax kari karin ama wax tari karin reer galmudug ma jiro weliba in badan oo ka mid a waxyaabaha noo qabsoomay waxaan ku qabsanay iskaashi bulsho marka iskaashi bulshada wax weyn buu noo yahay markaan wax qabsano ayaa wax nalala qabanaya anoo meel fadhiyo halay qaado ma jirto waxa dadaalkaaga iyo sidaad u socoto iyo dalka iyo deegaanka siyaasaddiisa iyo deganaanshihiisa iyo qorshayaashiisa markii la arko taasaa wax badan lagu iibinin karaa wax badanna lagu gadan karaa waana nagu gadantay waana nagu iibsantay aada iyo aad baan runtii taasna isugu bogaadinaynaa meelaan joognaba
codkaasina waxaa u dambeeyey madaxweynaha galmudug wuxuu ahaay oo ka hadlayey wasaaradda waa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda soomaaliya oo xarun amase qeyb ka furatay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo ay ka qeyb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka galmudug markaana haddii aynu eegno maxkamadda ciidamada qaranka waa maxkamadda ciidamada somalilan ayaa xukun sagaal sannadood ah waxa oo xarig ah waxa ay ku riday faysal cali ibraahim oo da-diisu tahay afartan iyo laba sano jir kaasi oo maxkamaddu sheegtay in lagu helay inuu ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda ciidamada somalilan waxay sheegtay in faahfaahinta xukunkan faysal faysal cali ibraahim inuu al-shabaab u qaabilsanay gudaha somalilan iyo sidoo kale in halkaasi uu ka qoro dagaalamayaasha ka tirsan waa dagaalamayaasha doonaya inay ku biiraan al-shabaaba waxaana xukunkan oo shalay lagu riday uu yahay mid sagaal sannadood ah kaasi oo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada somalilan ee gobolka waa een somalilan ay sheegtay inay ku xukuntay een xukunkaasi ay ku riday een xubintaasi ay sheegeen inuu ka tirsanay dagaalamayaasha al-shabaaba markan haddii dhinaca kale aynu fiirino hooyo sababsatay een, ah, gacanta wiilkeeda ayaa waxaa lagu aasay qabuuraha magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ahaa dowlad goboleedka eh, jubbaland waryaheena deegaanadaasi inooga soo warama muxidiin cali ayaa warkan soo diray qabuuraha baarcalen ee magaalada kismaayo ayaa waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu aasay rabbi naxariistiisii jannaha ka waraabiye hooyo xaliimo maxamed cumar oo geerideeda sababsatay gacanta wiilkeeda kadib markii uu ku gowracay mindi aaska marxuumadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay dadyow aad u tiro badan kuwaasi oo ka kala yimid xaafadaha magaalada kismaayo waxa ayna qaarkood oo la hadlay telefishinka dalsan alla uga baryeen marxuumad xaliimo maxamed in uu jannadiisa ka waraabiyo cudbi maxamed cumar allah u naxariisto ilaahay jannadii firdowsi aa ugu bishaareeyo intii ka baxdana ilaahay samir iimaan ha siiyo waxaa weeye musiibaas ka- meesha ka dhacday wax walbana qadar alleh kuti- ku ima ku dhacdaa marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay dadkii ehelka ahaa ee ka baxdana ilaahay samir iimaan ha siiyo marxuumadda dhimatay ee gacan bilaaadni ku baxday allah u naxariisto naxariista janno allah ka waraabiyo samir iyo iimaanna allah ka siiyo intii ay dhashay iyo intii la qaraabaaba allah u naxariisto inay leedahay waynaa ilaahay raajicuun ilaahay ha u naxariisto gabadhaas dhacdadaas gobka oo ka dhacday kismaayo gabar oo wiilkeedii dilay ayaan halkan ku aasay ilaahay subxaana ha u naxariisto sabir iyo imaan ilaahay ka siiyo dhacdadani ay ku geeriyootay hooyo xaliimo maxamed cumar ayaa waxa ay noqotay mid ama kaag iyo fajac ku reebtay dadyow soomaaliyeed waxa ayna noqonaysaa tii ugu horeysay ee ka dhacday magaalada kismaayo nuur muxiidiin cali raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada kismaayo
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada ka baxsan soomaalida sacuudiga ayaa waxa uu sii xoojinayaa iskaashiga shiinaha isagoo iska indhatiraya walaaca ay arrintaasi ka muujinayaan reer galbeedku sacuudiga ayaa qorsheynaya inuu shiinaha la yeesho wadashaqayn fiican oo aan ku salaysnayn tartan labada dhinac dhexmara sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga oo haddii la hadlayay warbaahinta isagoo intaasi ku daray inuu wax weyn ah kasoo qaadaynin ah, tuhunadaasi kordhaya ay wadamada reer galbeedku een ka muujinayaan een xiriirka Sooma- waa xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya labada dalac sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya halka dalka shiinuhuna uu yahay dalka ugu ballaaran ee isticmaala shidaalka waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta sidoo kalena waxaa meesha laga saari karin ah, oo ka dhex jira iskaashigooda arrimaha een, ah, waa arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo farsamada casriga ah inkastoo maraykanku arrimahaasi walaac xoogan ah ka qabo wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga oo la weydiiyey ah, een, ah, dhaleecaynta ah, las- loo soo jeediyey ee iskaashiga labada dal intii uu socday shirka ganacsiga ee wadamada carabta iyo shiinuhu ayaa waxa uu sheegay in aanu wax weyna kasoo qaadayn arrintaasi sababtoo ah waxa uu sheegay in ah, ganacsi iyo sidoo kale wax isdhaafsi uu ku salaysan yahay xiriirkani ganacsatada shiinaha iyo sidoo kale maalgeliyaal kale ayaa ku qulqulaya caasimadda dalkaasi riyaad si ay uga qeyb galaan shirka u dhexeeya ganacsatada carabta iyo shiinaha kaasi oo kusoo aadaya maalmo yar kadib markii dalkaasi uu booqday wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka guud ahaan dhegeystayaal warkiisa waxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waa naga intaa ciddii wararka iyago ay seegaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel
aan bulshadayna culacula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmuloo cudurrada daweyso caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haween